iyadoo magaalada kismaayo ay ka jiraan in caruurta aan qaangaarin ay shaqooyin kala duwani ka qabtaan magaalada ayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska jubbaland ay muddooyinka hamba magaalada kismaayo waxa ay ka waday barnaamijyo lagu wacyigelinayo in caruurta aan lagula kicin tacadiyada ka dhanka jinsiga sida askareynta afduubka iyo dhibaatooyinka loo geysto ubadka soomaaliyeed ee ku nool deegaanada maamulka jubbaland agaasimaha waaxda caruurta ee wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska jubbaland cabdiqaadir cabdiyare ayaa ka hadlaya tacadiyada lixda ah ee loo geysta caruurta iyo sida ay bulshada uga wacyigeliyaan dhibaatooyinka joogtada ah ee loo geysto caruurta yaryar ee ku nool deegaanada maamulka jubbaland iyo guud ahaan magaalada kismaayo ma canuga inuu askar noqdo isaga oo maaragtay da-diisa ay yar tahay waxay ka mid tahay tacadiyada lixda ah ee loo geysto caruurta ka mid tahay tacadiyadaas lixda ah haddaan dulmaro waxaa ka mid ah in canuga dilka oo kale waxaa kaloo ka mid ah afduubka ilmaha loo geysto oo kale waxaa kaloo ka mid ah kufsi iyo sexual violence waxa la yidhaahdo shaqaaqa la xiriirta galmo in lagu sameeyo canug yar waxaa kaloo ka mid ah tacadiyada foosha xun ee loo geysta caruurta barnaamijkan marka markaan usoo noqdo recruitment ama in caruurta ay noqdaan askar ay ka mid noqdaan dowladda federaalka soomaaliya iyo dowlad goboleedyada intaba si toos a uma shaqaalaysiiyaan caruur ka yar da-dooda sideed iyo toban qofka markii la shaqaalaysiinayo askari laga dhigayo nidaamyo badanuu maraa waxyaabo badanuu maraa laakiin waxa aan ka hadlayno annaga waxa weeye in caruurta ayaga laftoodu si dadban ay maaragtay askaraynta ku geli karaan oo ay ka mid tahay adduunkana uu u aqoonsan yahay canuga haddii uu meesha shaqo ka qabto saldhig ciidan ama maaragtay xafiis dowladeed ama hadduu shaqo ka qabto ciidanka meel ay joogaan ama kaam ha noqdo ama ha noqdo saldhig ha noqdo hadday ka shaqeeyaan oo howlo ay ka qabtaan micnaheeda waxa waaye canuga waa la askareeyey marka bulshada iyo ciidanka laftooda inay arrintaa ku baraarugsanaadaana la rabaa hadduu alla idmo wacyigelinta wacyigelinta tacadiyada ka dhanka ah ee loo geysta caruurta ayaa muddooyinkaniba ka socda deegaanada maamulka jubbaland waxaana wacyigelintaasi wada wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka iyo arrimaha qoyska jubbaland